إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا ورركا إذاعة إسلامية الفرقان كوا أغدور كرون diyaargarow ciidda ayaa aada looga dareemayaa degmada saakow wilaayada jubbooyinka dowro diini ayaa loo qabtay haweenka macalimiinta ka ah deegaanka kuwibarow gaari ciidan oo leeyihiin askarta dowladda federaalka ayaa jiiray qoys ku nool degmada shangaani ee muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey weeraro kala duwan qabaa'ilka ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa in ka badan soddon neef oo geel ah ku wareejisay wilaayada si loogu afuriyo ciidamada ku sugan jiidaha hore haween ayaa loo doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka federaalka ciidamo ka tirsan naseeriyada bishaar al asad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay beriga suuriya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة u diyaargarow ciidda ayaa aada looga dareemayaa degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka waxaa guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah laga dareemayaa u diyaargarowga munaasabadda ciidulfidriga degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa ka mid ah goobaha sida weyn looga dareemayo diyaargarowga markaad waddooyinka marayso indhahaaga waxaa qabanaya dadweyne oo raxanraxan u socda kana soo dukaamaysanaya carwooyinka ku yaala magaalada mar aan u kuurgalay diyaargarowga ciidulfidriga ayaa waxaan booqday carwooyinka degmada saakow iyo halka ay marayso xaaladda diyaargarowga ee ciidulfidriga runtii marka aan gaaray carwooyinka waxay indhahaygu qabanayeen boqolaal dadweyne oo ka yimid deegaanada hoos yimaada saakow kuwaas oo ay la socdaan carruurtooda iyaga oo doonaya in carruurtooda ay u iibiyaan dharka iida socdaalkeyga shaqo ee diyaargarowga ciidu waxaan ku gaaray carwada yusra oo ah carwo inta badan iibisa dharka ragga kuwa carruurta iyo shuubinnada kala duwan ugu horeyn maamulka carwo yusra ayaan weydiiyey diyaargarowga ciiddu wuxuu macaamiishiisa ugu talagalay barnaamij fara badan awalan inaan weji furan aan ku soo dhoweyno mar labaad qiimo xufan aan ku soo dhoweyno sida aad ogtihiin carwo yusra carwo magaalada laga yaqaano oo carwo oo macruuf oo deegaane waayo macaamiil waxaa joogto oo bulsho nagu xiran teeda kale shaqaale waxaa joogto shaqaale hufan oo macaamiisha aad u soo dhoweynayso teeda kale yoomal ciidka waxaan oogu tiragalnay calaabo kala duwan carwo yusra kadib waxaan kaloo aan gaaray carwo tawakal faraceeda saddexaad waxaa ugu talagalnay macaamiisheena sida elektroniga ay nooga barteen elektroniga waxaa ka mid ah fiilooyinka guryaha la gashto khasaalado maxaa la dhihi jiray faranjeeryo waxaa kaloo waxaa kaloo dhanka shoobinkana shoobin fara badan aan haynaa sida oo barfuunada catarada kareemyada kareemka oo madaxa la marsado sidoo kale waxaan gaaray carwada ibnu sheeba oo iyana ka mid ah carwooyinka ka ganacsada qalabka elektroniga iyo shoobinka waa carwo ibnu sheyba waa waa la wada yaqaanaa waa macruuf waxay gadaa qalabka elektronig noocyadiisa kala duwan iyo shoobinka noocyadiisa kala duwan iyo waxaa intaa dheer macmacaanka oo cusub iyo qalabka biyaha oo biyigelinta guryaha ay soo kordhisay waxaana u diyaarisay ciidulfidriga dhammaan macaamiisheeda sida moobelada oo keeliyaasha waxaa kaloo intaa dheer raadiyaal waxaa intaa dheer saacado waxaa intaa dheer dhanka shoobinka ugu dambeyntii xaaladda diyaargarowga ciidulfidriga waxaan booqday carwo tawakal faraceedii afaraad macaamiishana waxaan ugu talagelnay dhar fara badan sida eh, saraawiisha khamiisyada een, saakooyinka gabdhaha bakastaanada ciyaalka bakastaanada dharka waaweynka shaatiyaal tulliin ah iyo kuwo dumbe ah sidoo kale waxaan ugu talagalnay macaamiisheena shoobinka sida cataro udgoon badan carfisooyin udgoon badan een, shaambooyin tayo leh een, suuman oo heer sare ah, kuwo dun- oo maqaare iyo kuwo dun ah iyo kuwo boorse intaba suuqyada wilaayaadka ayaa waxaa si weyn ugu socda diyaargarowga ku aadan ciidulfidriga dowro diini ah ayaa loo qabtay haweenka macalimiinta ka ah deegaanka kuwibarow ee shabeellada hoose faahfaahinta warkaanina waxaa na soo gaarsiin doonaa cali aadan maktabka dacwada ee deegaanka kuyimbarow ayaa dowro sharci ah u qabtay haweenka muslimaadka ah ee wax ka dhigay qaar ka mid ah madaarista deegaanka dowradan oo socotay muddo saddex maalin ah ayaa loo qabtay in ka badan soddon haween ah waxaana gabagabada dowrada ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin culimo iyo waxgarad ugu horreyn sheekh faarax cali oo ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa ka mid ah dadka ka hadlay munaasabadda marka in ummadda muslimiinta ay hadda ay baraarugaan oo ay diintooda u baraarugaan oo ay qaabkii u nashin lahaayeen una gaarsiin lahaayeen ummadda ay ka fikiraan wey tacliimteeda iyo tarbiyadeeda iyo weliba akhlaaqiyaadkeeda in lagu sugnaado wey dumarkana dadka ugu nugul waaye ee tayaaraadkaas munxarifka ah ee maanta socda iyagaa ugu nugul wey wax badan ma qaataan oo duruusa ee meelo kale ma aadaan oo hadda ka fogfog meesha ay ku nool yihiin gurigooday u badan yihiin marka halkooda gurigooda haddii loogu geeyo marka wax khariban loogu geeyo oo moobeelka loogu soo shubo amaba lala soo hadlo wax loo sheego qofkiina uusan haysanin rasiid adag oo caqiide iyo akhlaaq ku dhisan qofka waa la baadiyeyn karaa sidoo kale dadka ka hadlay munaasabadda waxaa ka mid ah suldaan aadan cusmaan isagoona baraarujin muhiim ah u soo jeediyey gabdhaha wax ka dhiga madaarista deegaanka kuyimbarow ummadda muslimiinta waxa koow ay haystaan waa diintoodii waxa labaad oo hadeertaan idinka laidin dhiibayna waa ubadkii wey Een, waxa ugu qaalisan marka insha allahu raxmaan waxaa la idinka rabaa maadaama dowro aad qaadateen dhiirigelin ayaad haysataan oo wilaayadu khayr allah siiyo gaar ahaan maktabu dacwa Een, qofka markii dowrada uu ka soo baxo iyo markii oo madarasada uu gacanta ku hayo labay kala yihiin marka idinka hadeertaan maadaama dhiirigelin la idin siiyey oo safety idinka aad wax ku bari laheeden la idin afeeyey ay wax goynayso waxaa la rabaa in aad sii dardargelisaan oo horey aad usii wadaan ilmaha aad haysaanna insha allahu raxmaan aad ku dadaashaan oo kusii tartarsiisaan wixii adinka hadda aad sii baray maahana wixii kale horey aad usii wadaan deegaanka kuwiinbarow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa ku tallaabsanaya horumar xagga waxbarashada ah iyadoona sidaanoo kale isbuucii hore dowro loo soo xiray macalimiinta wax ka dhiga madaarista deegaanka kuwiinbarow gaari ciidan oo leeyihiin askarta dowladda federaalka ayaa jiiray qoys ku nool degmada shangaani ee muqdisho faahfaahinta warkaasina waxaana soo gaarsiin doonaa mahad cubayd gaari ciidan oo ay lahaayeen askarta dowladda federaalk ayaa degmada shangaani ee magaalada muqdisho ku jiray qoys ku ganacsanayay mid ka mid ah waddooyinka mare degmadaas dhacdadan ayaa timid kadib markii gaarigu uu ka baxay waddada islamarkaana qoyskan ku jiray dukaan ay ku lahaayeen laamiga dhinaciisa iyadoona ay dad goobjoogayaal ah sheegeen in gaarigu ilaa iyo afar jeer ku laabtay halka uu falku ka dhacay qoyska la jiiray ayaa waxaa soo gaaray khasaaro lixaad leh waxaana ka dhimatay shan ruux oo kale ah hooyadii guriga saddex carruur ah iyo eeyadooda iyadoona uu dhaawac soo gaaray labo carruur ah oo qoyska ka tirsanaa qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta uu falku ka dhacay ayaa warbaahinta u warramay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun galabta meeshaan waxaa ka dhacay dhib xoogla ayaa ka dhacay waxaa ku baabba'ay qoys dhan oo afur samaysaay iddaxliib iyo carruurteedaa ku baabba'een markay soo socoto gawaarida dawladda ama xukuumadda ee marayso waxay ku martaa waddadan si xawliya ku martaa gaarigaas militariga ee dawladda leedahay ayaa dhammeeyey dadka shacabka carruurta ah shan carruur iyo hooyadooda iyo ayeydooda ku dhammaatay waxay soo xaaqa dukaankaas ayay ku ganacsanayeen meeshaas ayay carruurta fadhiyeen meeshaas ayay xaqa aniga waxaan maraya meeshaan baan maraya baalahan baan maraya gaariga marka hore dadka dhammaynaya annaga waxay u dhahaan waxaan arkayna annaga gaarigoo boqolaysan oo oo kacaya oo meesha soo- oo meesha galay annaga nafteeda waa shakinay koraan u istaagnay meesha marduu galana dadka waa ku baaba'een K- iyaga keliyana maahane boqol qof oo horaa saas dad dad badan saas ugu baaba'en meesha
ma ahan markii ugu horreysay oo ay sidan oo kale gawaarida askarta dowladda federaalku u jiraan dadka maatida ee waxayba waddada uu falkan ka dhacay keliya ku xasuuqeen dad fara badan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliyey weeraro kala duwan waxaa warkaasi na soo gaarsiin doonaa haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaaday howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka ah iyo ciidamada shisheeye haddii aynu ku hormarno magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho ku dileen sargaal ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka sargaalkan ayaa si gaar uga tirsanaa sirdoonka waxaana lagu magacaabi jiray siidow xasan deerow isla magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala magaalada ayaa howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen degmada wadajir waxay ku dileen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray cali xasan kulmiye dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan degmada qoryooley weerarka ayaa wuxuu ka dhacay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska ee qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya saldhigga ay ku sugnaayeen ciidamadan ayaa laga maqlayay dhawaqa rasaasta isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar ku ekeeyeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa ugandha ay ku leeyihiin magaalada jannaale weeraradan ayaa isugu jira qaraxyo iyo mid toos ah waxaana guutada qarxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay qarax kula beegsatay degmada jannaale ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana qaraxaas ku dhintay afar askari oo ka tirsan ciidamadii la beegsaday isla shabeellada hoose qarax xalay lagula beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa ka dhacay agagaarka hotel colombo ee degmada baraawe waxaana halkaa ku dhintay saddex askari oo ka tirsan ciidamadii qaraxa lagu weeraray qaraxyada iyo ciidamada mujaahidiintu shabeellada hoose ka fuliyeen waxaa sidoo kale ka mid ahaa degmada afgooye halkaas oo qarax lagu weeraray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenyaatiga kaas oo ku yaala deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose qabaa'ilka ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa in ka badan soddon neef oo geel ah ku wareejiyey wilaayada si loogu afuriyo ciidamada ku sugan jiidaha hore ee gobolka faahfaahinta warkaasina waxaa soo jeedi doonaa cabdulaahi soomaali munaasabad ka dhacday wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa soddon iyo afar neef oo geel ah waxaa lagula wareejiyey wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe si ay ugu sii wareejiso ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ee furmaha dagaalka ee gobolka ku sugan imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud ayaa ka mid ahaa dadkii goobta ka hadlay qabaa'ilada degaan wilaayada shabeellada dhexe oo garab istaag muuqda u sameeyey walaalaha mujaahidiinta maadaama bishii soonqaad oo khayr ka badneed lagu jiro waxay keeneen qabiilaadka wilaayada gobolka shabeellaha dhexe dhammaantood afurtii walaalaha mujaahidiinta suquurta ku jira taas oy ka dhigeen geel oo geelkuma afkoo wadaagaha geel waaweyn oo runtii ilqabad leh oo ishu mataqaan iisheeg ay ku qabowsanayso haddii la arko waxaan mar kaluu mahad ilaa qabaa'ilada dega gobolka sida mataqaan iisheeg degdegta ah naxariista leh bay u istaageen garabka mujaahidiinta afayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe macalin maxamed macalin xasan ayaa waxa uu sheegayaa in geelan laga soo aruuriyey beelaha ku dhaqan gobolka haddii ahaan lahayd gudaha iyo haddii ay cirfyada tahaba waxaa xusid gaara mudan qabaa'ilada gobolka shabeellaha dhexe qabaa'ilada degan dhammaan inaysan u kala harin xoolahaas min gees min gees ilaa geeska banaadir uu ka galo iyo geeska galguduud uu ka galo iyo geeska shabeellaha hoose uu ka galo iyo geeska hiiran uu ka galo afartaasuu soodimileleeya gobolkuyo in xoolaha gees min gees laga keenay waxaa xusid mudan haddana si khaas ah xilliga ay ku soo beegeen waa ramadaan waa tumanka u dambaysay ee walaalaha suquurta ku jira ee cadowga la xisaabtamaya in mataqaana ay uku farxiyaan ee mataqaanaa ka dhigtaan si sidaqadooda ilaahay u laalaabo adcaafan mudaacafa ilaahay uu uga dhigo weliga wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe sheekh cabaas abuu maxamed ayaa gebagabadii munaasabadda ka hadlay waxa uu qabaa'ilada geelan la baxay ugu duceeyey in allah bedel kheyr qaba uu siiyo waxaa kale u ducaynaynaa insha allahu tacaala qabaa'ilidii walaayada oo la soo baxay ama soo bixiyey si ay u garab istaagaan mujaahidiinta suquurta hore ku jirta ay u afuriyaan ku soo talagalay oo soo bixiyey hantidan oo soddon iyo afarta neef gaaraya waxaan leenahay jasaakum allahu khayran guud ahaan hantidiina ilaah idin barakeeyo ehelkiina ilaahay idin barakeeyo meeshii aad ka soo bixiseen wax kheyr badan ilaahay idinku bedelo intaasna waxaa ugu ducaynaynaa guud ahaan dadkii muslimiintii holahan la soo baxay qabaa'ilada soomaaliyeed ee ku sugan wilaayadka islaamigaha ayaa waxay garab taagan yihiin ciidamada dagaal kula jira shisheeyaha dal kusoo duulay iyo maamulada u kaalmaynaya marar kala duwan waxaa dhacay munaasabad caynkan oo kale ah oo xoole lagula wareejinayay ragga dagaalka ku jira ee ku sugan furmaha jihaadka ciidamo ka tirsan nuseeryada bishaar al asad ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay beriga suuriya mar kale waxaa warkaasi noo haya haashim cabdinaasir kooxa hubaysan ayaa weerar ku ekeeyay ciidamo ka tirsan nuseyriyada bashaar al asad oo ku sugnaa qaybo ka mid ah dalka suuriya ciidamadan oo ka amar qaata askarta ameerikaanka ah ee ku duulay dalka suuriya ayaa waxaa weerar lagula beegsaday magaalada raqa ee dalka suuriya kolonyo isugu jira gaadiidka gaashaaman iyo ciidamo kale oo efentari ah ayaa lagu qaaday weerarkan waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ila waraadyo maxalli ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in laba ka tirsan ciidamada nuseyriyada lagu dilay weerarkan halka lagu dhaawacay tiro kale intaasi waxaaynu ku soo gebagabayn doonaa warkii duhurnimo